Waxaa si weyn loo dareemayaa koror ku yimid qiimaha liin dhanaanta ee suuqyada magaalada Jowhar taasoo saameyn ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan qoysaska danyarta ah. Qiimaha liinta ayaa ku kacay sababo la xiriira yaraanta dalagga, cudurrada geedaha saameeya iyo roob yari. Xalimo Faarax oo ay ka mid tahay dadka ka ganacsada liin dhanaanta suuqyada magaalada Jowhar waxay ka warbixisay qiimo kororka ku yimid liinta.
liinta maanta waxaan iibinaynaa boqolkeeda siddeetan kun horna waxaan iibsanaynaa boqolkeeda labaatan kun markaan kusoo qaaday waxaatay shanaan gadanayay laakiin maanta waxaan gadanaynaa siddeetan kun dadkii keysanayan toddobaatan ayaa qaadanayan shan kun biyaan ku cabnaa shan kun ilmaha la tagnay marka dhibaatadaasna waxaa keenaysa roob la-aan biyo la-aanka intaasaytan waxaan ilaahay ka baryaynaa biyahaas ilaahay soo gaarsiiy roobna ilaahay noo keeno liinta waxay namaataa baadiyaalkoo diriskaayn jowr dirisaali sida moyko oo kale maandheere raqayle dhulkaasaan ka helnaa macaamiisha markaa maanta dhulka siddeetan kuseen dhulka waxay sii gadanaa xabad kun mar waxay sii gadanaa saddex xaba laba kun marka unakii dhulka isku dhubqabnaa laakiin wax lay ka helowaa jecel badii markay qaasho markaasay sii soconay maanta markaan saddex balaba kun uyada kasii xabad kunay gadanay Liintu waxay ka mid tahay dalagyada ugu badan ee laga isticmaalo magaalada Jowhar.